annagoo ah xubnaha doorashooyinka hirgelinta ee gobollada waqooyi somalilan waxaanu doonaynaa halkan inaannu kaga hadalno warqaddii ka soo baxday guddida doorashooyinka heer federaal ee sheegaysay sabtiga tobanka subaxnimo inay doorasho ka dhacayso taandhada afsiyooni waxaannu guddidaa u sheegaynaa in xubnaha doorashooyinku ay ku yimaadeen markii hore hab wadahadal iyo heshiis ah sidaa daraaddeed doorashadaa waxaannu kaga qaybgeli karnaa laba qodob oo kale ah inay isdooranayaan xubnihii siddeedda ahaa ee ka yimid xubnihii siddeedda ahaa ee ka yimid heer deegaan doorasho haddii siddeeddaa xubnood isdooranayaan doorashada waannu ka qaybgelaynaa qodobka labaad aannu kaga qaybgelaynaa waxa weeye haddii lagu dhammeeyo wadahadal iyo heshiis dibadda ah oo laysku afgarto labadaa qodob ayaannu kaga qaybgelaynaa waxaan kaloo halkan ka caddayna inaannu codsanaynaa aannu leenahay mudane ra'iisul wasaare maadaama aad tahay guddoomiyaha madasha qaranka soomaaliyeed isla markaana aad tahay odayga doorashooyinka waad og tahay in arrimaha somalilan markii horeba aad ku dhammaysteen adiga iyo madasha aad madaxda u tahay isafgarad iyo heshiis wada jirah waxaannu kaa codsanaynaa inaad haddeerna ka odayeysid oo aad ku dhammaysid is-afgarad iyo heshiis annagoo kaa rajaynayna inaad sidaa yeeli doontid